الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Een, halkan anigoo ah taliyihii saldhigga guldub muddoyin raaxilka hayay halkan waxaan doonayaa inaan kasoo jeediyo haddii allaha awoodda la ogolaado een, digniin digniin ku salaysan aan- dhali- anshaxumada dhalinyarada anshaxumada dhalinyarada bay digniintaa ku salaysan tahay Een, horta booliiska shaqadiisa xaqiiqiyan marka la yidhahdo dadku si khaldan bay u fahamsan yihiin booliisku shaqadiisu waxaa weeyaan waxay ku salaysan tahay inta badan waxay xaqiiqiyan ku salaysan tahay booliiska shaqadiisa diinta islaamka xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kii ahaa fansur liakhaaka in kaana daaliman oo madluuma walaalkaa u gargaar hadduu dulmilow yahay iyo haddii la dulminayaba booliisku shaqadiisu waa saas qofka la dulminayo way u hiilinayaan qofka wax dulminayana way qabanayaan Een, xaqiiqiyan booliiska shaqadiisu sidaasay ku salaysan tahay oo in ay wanaagga ka shaqeeyaan xumaantana dadka ka reebaan weeye booliiska shaqadiisu booliiska shaqadiisu ma aha xumaan inay raalli ka noqdaan digniinaha aan soo jeedinayno waxaa ka mid ah khaasatan ay aada u khuseeyaan dhallinyarada dhallinyarada da-doodu ka yar tahay afartan sano ama soddon sano dhallinyaradaas waxaanu oga digaynaa dhallinyaradaas ku nool deegaanka goldogob meel kasta ha noqoto ama degmada ha noqoto ama eh, beelaha iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada ha noqoto waxaanu oga digaynaa waxyaalaha anshaxumada ah kow waxaa ka mid ah gaadiidka intii la la kaxaysto gabdhaha iyo wiilasha ay wada fuulaan banaanada magaalada lala tegayo anshaxumada lagu sameynayo Een, khaasatan gabdhaha baan digniin rasmiya waxaanu ka siinaynaa een, diinta islaamku waxay qabtaa gabadha gurigooda hadday ka baxayso inay muxrim wa- ay wadato muxrimkeeda inuu la socdo Een, duruufo badan baa jiro waxbarasha gabadha loo diri karaa Een, hooyooyin badan oo shaqeeyaa jiro Een, waxaanu doonaynaa marka gabdhaha waalidiintii gabdhaha dhalay inay gabdhahooda xakameeyaan gabadhii aanu ku helnaa asbaab asbaab la-aan ayadoo soconayso ayadoo dugsi qur-aan aan ka soo bixin ayadoo aan ka soo bixin iskuul ayadoo aan safar u socon rasmi ah ama safar rasmi aan kusoo gelin wiilkii aan helaa ama gabadhii aan helaa waanu qabanaynaa moobeelada ay wataan baanu baaraynaa moob- moobeylkan aan shaxumo ku helno waxaa weeyaan maxkamad baan u gudbinaynaa qofka wato Een, gaariga iyo gabadha saaran iyo darawalka iyo wiilka saaran oo asbaabo anshaxumo aanu ku helnaa oo lagu hela barxadaha magaalada ka baxsan ayagoo joogo oo salli u yaal Een, goglaha la dhigtaa baa la yidhi intii la tago waa la baashaalaa aanu ku qabanaa gaariga wuxuu mudaysan doonaa ciqaab Een, in dowladdu la wareegto haddii faldambiyada rasmiya lagu helo Een, darawalku wuxuu mutaysan doonaa jeel gabadhu waxay mutaysan doontaa cid allaale ciddii hawshaas lagu arko ama ka qayb qaadato waxay mutaysan doontaa haddii allaha awoodda la ogolaado xarig waa faldambiyeed rasmi ah hadduu meesha aan kala kulanno cidda aan la kulanno waxaa soo haray suspect haddii ay tahay oo ay shaki noqoto ganaax bay mutaysan doonaan waa la xirayaa ganaaxna way mutaysanayaan haddii allaha awoodda la ogolaado gaariga waa la ganaaxaya darawalkaa la ganaaxaya gabadhaa la ganaaxaya wiilkaa la ganaaxaya arrimahaasi sidaas weeye waxaan rabaa inaan ku daro een, meelaha jirdiinooyinka oo magaalada dhexdeeda ah oo dhallinyaradu iska fadhiisato oo moobeylkan beer salaaxa loo bixiyey moobeelladan balbalaaran oo saa loo salaaxo ee jirdiinooyinka la fadhiyaan ama gabdhaha ha noqdaan ama wiilal ha noqdaan wixii saddex saac oo habeennimo ka dambeeyo dhallinyarada waxaanu oga digaynaa deegaanka goldogob iyo magaalada goldogobba iyo deegaanka hoos yimaadaba ciddii lagu qabto ayadoo jirdiin fadhido bilaa macno ku fadhido inay xarig mutaysan doonto